weli wararkaasi ayaan ku guda jirnay hogaanka sare ee ururka ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa ku baaqay dagaal xoogan oo guud ahaan ay culummada dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba la galaan maleeshiyada ururka al-shabaab warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq hogaanka sare ahlusunna gobolada dhexe soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaato dagaal ka dhana al-shabaab kadib qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo sababay dhimashada ku dhowaad boqol ruux halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan boqol kale sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hogaanka sare ee ahlusunna gobolada dhexe ayaa dowladda ka dalbaday in la qaado dagaal ka dhana al-shabaab oo madaxda dowladdu ay horkacayaan si shabaab dhibaatada ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed looga dulqaado
dowladda soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa inay nagu hogaamido nagu horkacdo oo meel kastoo la joogo nagu horkacdo ayna u oqoonsato culimmada soomaaliya inay yihiin culimmadaa dadka u danqanaysa oo u dhimanaysa oo u dhaawacmaysa oo dhaqaalahoodii ku bixinaysa inay tahay kuwii ummadda hore u badbaadiyey oo ilaahay sababta uga dhiga boqolkiiba boqol waa muslim soomaaliya in la yidhaahdo inay kuwaas yihiin waa inaysan u oqoonsan kuwa u iftoonahaya in dadka saas loo ifteeyo loo laayo waa inaysan culmo oqoonsan waxaan leenaha annakuna dhammaanteen aan isgarab dsanno aan dowladdii ku gacan siino sidii loola dagaalami lahaa tafaruqa iyo waxyaabahaasoo dhan aan ilaalinno midnimada looga adkaan karaa ee loogama adkaan karo khilaaf iyo kala tag iyo kala dheeraasho loogama adkaan karo waxaa looga adkaan karaa in inta laswaafaqo qofka guriga jooga qofka magaalada jooga qof walba meeshuu joogo ou dagaalkooda ou ka muujiyo waxaan leenaho baaq halkaan uga dirahayaa dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku bixiya arrintaas oo dhaqaalaha siiya shabaab iyo argagixisada waxaan leenahay walaalayaal ka tooba keena arrintaas xoolihiinna ha bixinina waxa aad xoolihiinna ku bixinaysaa waa ummaddiinniyo saas loo dhammaynayo saqiirada goglan fiiri gabdhaha goglan fiiri hooyada uurka leho goglan fiiri dhakhtarka dhintay fiiri oo ummadda yacni ahaa yacni halkii ku jiray ummadda aqoonyahamiinta fiiri walaalayaal dhaqaalihiinna ummadda ha ku gubinina inkastoo qaraxii shalay ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee muqdisho uu ka mid ahaa qaraxyada ugu khasaaraha badan haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda hase ahaatee qaraxyada ismiidaaminta ayaa inta badan waxaa geysta kooxda al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda iyo dalalka taageera qaar ka mid a dadka ku dhaqan gobolada dhexe oo v o a ay la hadashay ayaa sidan ugu waramay bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed magacayga waxaa la yidhahdaa xildhibaan daha wakiin aadan cali waxaan leeyahay horta dagaalka lala gelahaya sida culummadu noo sheegtay waa waajib waana dagaal muxuu ahaa lagu gelahayo jannada ilaahay in lagu jihaado oo la laayo oo nimankaa la iska dhiciyo oo aan loo kala harinna waa waajib bay ku tahay qof kasta oo muxuu ahaa ku nool eriyadaas ama muslim ah waajib waxa ku ah in muxuu aha ay ku jihaad jihaad xaqa inuu yahay culummadu noo sheegtay dagaalka shabaab lala gelayo marka haddii aan la iska kaashan oon la midoobin horta horumar laga gaari maayo marka koowaad marka labaad shiikhu marka uu leeyahay haddaan ku halqabsado marka uu shiikhu leeyahay culummada hoggaan ha u noqoto waxa weeyaan nimankan waxaa la iskaga celin karaa waa caqiido qofkii aaminsan ayaga qofka ay dilaan inuu ahlu janno yahay kii ayaga dilana ahlu janno inuu yahay qof aan hayn nimankaan kama adkaan karo al-shabaab oo qaraxyo iyo dagaallo ka wada qeybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya ayaa horay dagaal ula gashay ahlu sunna waxaana ahlu sunna ay ku itaal roonaadeen dagaalkii shabaab ha yeeshee shabaab ayaa dhowaan isku dayey in qarax ismiidaamin ah ay ka fuliyaan oo guriceel oo xilligaa ay ka socotay munaasibad lagu maamuusayay dagaalyahanadii ahlu sunna uga dhintay dagaalkii shabaab ay la galeen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo